الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal baabkii boqol iyo labiyo kontonaada ma baabulcayaab baan kuba jirno axaadiistiisii iyo aataartiisii baa weli aan inoo dhammaan wuxuu ihi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna musa qaala xadaثna whayb qaala akhbarana da-uudu can caamirin qaala xadaثanii abu jabiirata bnu الضaxaaki qaala bal kollay si aan maalintii inoogu dambeysay aan arkaynay sanadadan isku xigxiga moxamed bay ku wada bilaabmayeen ee malaa nusqooyinkeenna qaarkood nusqooyinka qaarkood iyadaa waa sii kuwa hore baan kusoo arki jirno kumay bilaabmi jirin si aan soo sheegayna moxamedkani waa musanifkii oo markaa raawigii kitaabka ka sii warinayay baa leh tan xadahanaa moxamedun waa musanifkii sanadkii sheekhu wuxuu inooga bilaabmayaa ee ninka labaad walow dee aynu kuba arki doono sanadkooda ay caadi yihiin ba aynu arki doono in sha allahu tacaala marka dambena umuurahana iska adhi doonaan imika waa musanifka raawigiisii baa dee markaa sheekii baa ku kordhay bukhaari baa kuba kordhay moxamedkan soo noqnoqday asaniida ay ku wada bilaabantay waa ma aha moxamed ibnu salaam ee waxa weeyaan waa moxamed marka abu cabdillaahi albukhaari xagga sanadkana da-uudkana waa da-uud ibn abi hindi caamirna waa caamir shacbi oo waynu soo aragnay iyagaba waxa weeyaanu ninka ugu dambeeya abu jabiirata bnu daxaak waa nin ansaara oo reer madiine ah dee walow bacdigood ay hadalka keeneen oy leeyihiin suxba uma sugnaanin bal saxaabi ansaara weeye oo reer madiine ah saxaabi kaleo thaabit ibnu daxaak la odhanayay waa walaalkii adugu waa ansaari reer madiine ah weeye oo reer bani saliimaa si ay maka inoo soo socotaan barhkood baa le suxbadiisu meye waa dee waxa weeyaan suxba uma aan suxadiisa sugin oo dee markaas laftii kuba yimiinoo adeeradii oo dee saxaabadii rasuulka ilaahay kaba warinayo qaala wuxuu yihi haddaba abu jabiira fiina annaga dhexdayada ayay nasalad soo degtay fii bani salimata waa bedel fiinaadii bay bedel ka tahay macnaa waa reerka reer bani salima la yidhaaho ee ansaar waana khasraj bay ka mid ahaayeene ayay ku soo degtay walaa tanaabazu bilalqaab maalin dhow aniga bani salamata ay taale laakiin maalin dhowdu waa ti aan soo dabdinay aan soo sheegnay reerkan salima la idhaah salama lama idhaah hadduu xataa taasi idin xarakaysanta walow kitaabkiinu xarako badan intiina badan aanu lahayn anaa xarakada khada ay ku sugantahe laamta waa kasirsanaysa anun si aan loogu qaldamin oo waa maalintii dhoweyd reerkii aan soo sheegaynay dee kolley markan magacan salimo iyo salamo kala saaraynay fii bani salimata fiinadii bay bedel ka taan idhi macnaa waa reer bani salime ay ku soo degtay aayaddan ama ilaahay qowlkiisan uu yidhi walaa tanaabazuu bilalqaabi walaa tanaabazuu ha isugu yeedhina bilalqaabi naanaysaha oo macnaa dee uu ruuxu diidaye uu nacayo oo macnuhu laa yadcu bacdukum bacdan bilaqabin yakrahu weeye barhkiin yaanu barhka kale ugu yeedhin laqab iyo naanays aanu dee raalli ka ahayn ama uu nacayo taa isugu yeedhina alqaabtii dee waa xumayd weeye ama alqaabtii uu ruuxani diidayey ee aanu isagu waa se aayaddaba dee sababteedu ahayd waana tan inoo soo socoteen qaala wuxuu idhi abu jabiira qadima waxa yimi calaynaa annaga korkanaga rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam wabacna rasuulka ilaahay baa soo hijrooday madiine ayuu yimi walaysa mina khaasatan reerkan dee mala dee ansaarta kalena kolley waa waxay laba lahayd una nagamuu mid ahayn rajulu nin ilaa uu naga mid ahaa oo nin kastoo anaga naga mida lahusmaani laba magac buu lahaa tirmidiya halkan dee waxa weeyaan wathalaatha baa kuba sugnay dee qolooyin kale xadiidka sheekha la wadaagsaday oo laba iyo saddex iyo barhkood baa saddex lahaa barh baa laba lahaa rasuulka ilaahna magacyadan maqal fajacala wuxuu bilaabuu gudagelay annabiyu sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaal uu ku qowla ama inuu ku qowlayuu leeyahay u odhanayo macnaa dee ninkii markuu u baahday inuu u yeedho yaa fulaanu hebelow macnaha waxaanu ugu yeedhayaa waa laqabkii uu nici jiray dee uu rasuulka ilaahay ma ogo muu garanayn taasoo hadduu og yahay ugumuu yeedhaane iyadoo magacan buu maqlay loogu yeedhayo isaguna shaba magac uu diido taas baaba dhacaysay rasuulka ilaahay inuu uguba yeedho fa yaquuluuna waxay odhanayeen dadkii yaa rasuulullahi rasuulka ilaahayow innahu yaqdabu minhu magacan uu ka xanaaqa uu ka cadhoodaayo magacan raalli kama aha uu kaba cadhoodaa markaasay aayaddani soo degtay ee kollay umuuro kalena way la socdo walaa talmisuu anfusakumna way inoo horeysay ee walaa tanaabasuu bilalqaab nafsina waa sheegidan dee laqab iyo naanays xun la ysugu sheegayo macnuhuna wuxuu noqonayaa si aan markaa laa yadcu bacdukum bacdan bilaqabin yakrahu barhkiin yaanu ugu yeedhin barhka kale axadkiin axad kale yaanu ugu yeedhin naanays iyo laqab ama magac uu nacayo yaanu ugu yeedhin taas baa waxa weeye marka kolle xagga laqabku dee dadkuna alqaab waa leeyihiin mid ruuxu raalli ka iyo mid aanu raalli ka ahaynba haddana ruuxa way u baxday laqabkii haddii uu yahay dee kaa ruuxi uu diidayo uu karhayo dee wax in loogu yeedho wax bannaan ma noqonayso waxa ku sugan ruuxii muslimkaah oo la dhibo allahuma laqabkii haddaanu laqab aanu jeclayn uu yahay si kalena ruuxii in la sheego uu laqabkaa la yidhaa mooyaane aan gar dee la garan ahayn oo tacriifkiisii iyo tamiiskii kayrkii lagaba soocayaa loo baahday laqabkiisa in la sheego ee waxa weeye waayo sababtu waa ku shuhuroobay marka isaga kaa lagu sheegaana la garanayaa haddaan la sheegin dadkii ma garanayaan loogamana jeedo tacyiir iyo ceebayn iyo wax kale iyo ka xanaajin iyo loogama jeedo marka caynkaasa waa bannaanaanayaayo axaadiidan imika aanu arkayno ruwaaddiisa iyo dadkii inoo soo wariyey kuwo ka mida waa taan arkayno laqabyo iyo naanaysyo aan dee marka horeba dee kolley laqab ruuxii lagu naanaysay aanu jeclaysanayn in loogu yeedho ayay leeyihiinba acmash baa inagu soo noqnoqda acmash acraj baa isagana kitaabkii kuba sugan oo kale laqabyo kalena way jiraane haddaba waa litacriif haddii dee tacriifkani wax kale uu ku xasilayo waa lala iman oo wixii kalea la iman lakiin haddii dee si kale aan loo garanahayn oo ama qaaliban ruuxii aan la garanayn haddaan laqabkaa loogu jee loogu sheegin oo looga jeedinna tacyiir ee tacriif loogaba jeedo bal taas way bannaan tahay oo kolley a'imaduna marka ay dee ruwaadda iyo umuuraha iyo sifada riwaayada iyo kaba hadlayaan kutubta musalaxa way soo dhigtaan oo dee bal matalan laqabkaas ruuxii lagu yaqaanay sheegiddiisa lagu sheegayo markay tacriif tahay welibana loo baahan yahay dee si kale aan qaaliban laguba garanayn way bannaantay laakiin marka aanu ahayne laqabkiina uu diidaya in loogu yeedho ama lagu sheego maaha laqabkii haddii aanu ahayn kaa uu diidayo xagga marka la eego sharcigana wax maxduur oo ku sugan aanu jirin oo dee waxyaalihii dee shareecada ay dadka u diiday aanu soo gelahayn iyada marka caynkaasa ruuxii laqabkii in loogu yeedho ama laguba sheegaa dee shay jaa'isay noqonaysaa kolleyna waa daabidka ay culimmadu uba yeelaan baabkan haddaba in faqi fa yaquuluuna ya rasuul allah innahu yaqdabu minha aayaddaa soo degtay nahin jaanibkaa la yskaba nahiyayaa kulle xadiidka asxaabu sunan iyo way wariyeen dee waana xadiidkaa sanadkiisu inoo saxiixa yahay qaala markaa bal xadaثna mحamedin baa igu soo horeysay akhbarana الfضل بن mqatilin qala xadaثna يزيid بن abi xakiimi عan الxakmi qaala samictu عikrimata yaquul akrima waa mawla بن cabaas iyo dadkii dee cilmigiisa badana xambaaray mawaalidiisaha isaga xoreeyey kalley horena kitaabka waati dikrigiisu waa inoogu horeeyey laakiin intan ka horeysa waxaan filaya hore umaynaan soo arage alfadl bnu muqaatil kolley abu muqaatilna kunyadiisaa la yidhaha magacan aabihii baa kunyadiisa oo kalena ay tahay oo waa nin reer balkhi ahaa aduu balkhina kolley waa magaalo culimo kala duwan ay kaba yimaadeen oo waxa ay tahay oo waddankan afghanistan unbay adigu bal kolley bilaadiisaas bay ahaydba ama magaalo dee imika waxaan filayaa mazaar shariifa labagu magacaabo taasun agaheeda iyunbay balkigu nawaaxideeda ayuunbay ahayd oo balkigu waa bilaadaas bal waana dee nisba ahaan asdi bay idhaahane bal waxaan leeyahay waa nin siqa ah oo in ruwaadii dambaysay waa bukhaari wax yarunbu dee in badan bu adigu kamuu sii horeyn oo dadkii atbaacu taabiciintai la kulmay weliba kuwoodii waaweynaa maaha ee waa kuwoodii dhexe waana nin siqaa kitaabkeennan aan hayno ee aladabu lmufrad unbuu riwaayada ku leeyahaye bukhaari saxiixiisana kagamuu warin a'imadan kale ee usuusharihina kamay warin ee kitaabkeennan aan hayno aladabu lmufrad ayuu riwaayadan kubal ama riwaayada ku leeyahay oo bukhaari kagaba wariye ninkan sheekhiisa ee yaziid ibn abi xakiimna kolley kunyadiisa abu cabdillaahi baa la yidhaha nin reer cadan buu ahaa ama waa reer cadmeed baabuu ahaa waana nin atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid oo xaafid ibnu xajar siduu kaba cabiro saduuqba ah ninka ka sii horeeyaana waxa weeye cikrimo maanta xadiidka inoogaba warinayaana waa nin isaguna kolley wuxuu kaba mid yahay un dadka iyaguna degaankaas yamaneed ama cadan iyo waxyaalahaas degdegi jirayba halkaasay uma nisbeeyaan aimo kala duwan baa tawhiiqiso oo dee ninkan isaga siqo kuba sheegto marka waxaa la yidhaahaana bal ninkan isaga oo waa xakam ibnu abaan baa la yidhaha waayo xakamyo kale aba jira arka kitaabkana inay wax kuba sugnaadaan ee waa alxakam ibnu abaan alcadaniyu taasba weeye abu ciisa kunyadiisu bal marka waana nin dadkii kollay sigaaru taabiciin la mucaasarooday laakiin aan saxaabo u arki jirin oo ama saadisa oo atbaacu taabiciintii un raggoodii ugu waaweynaa ama ugu horreeyay un baan odhanaynaa bal ninkan waa saddexdoodan isxiga cikrima se dee kitaabku kuba horreeyey waana nin mashhuurah aada u mashhuura cikrima wuxuu yidhi ama wuxuu xakam ibnu abaan alcadani ayaa wuxuu yidhi samictu cikrimata cikrimaan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo laa adri ma garanayo ayuhumaa labada kooda jacala u yeelay lisaaxibihi saaxibkii dacaaman waa laba ninuu inoo magacaabayo ayaa kollay mid ahaan baa gurigiisa lagu kulmay mid ahaan baa cunto sameeyey laakiin tii imika shaki baa ka galayoo labadooda kii uu ahaayee horta cunto la sameeyey way jireen imaatin ay isu yimaadeen oy meel wada joogeenoo cuntadaa la isugu yeedho midkood saaxibkii cunto u sameeyey waa jirtee laakiin kii uu ahaa labada ka cuntada sameeyey ayuu imika shaki kaba galay oo wuxuu uhi laa adri ma garanayo ayuhumaa waa labadan inoo soo socda kooda jacala yeelay lisaaxibihi saaxibkii ee u sameeyey dacaaman cunto ibnu cabaasin ina cabaas ow ibnu cumara ama ina cumar oo meeshii horta waa la kulmay mid ahaanna gurigiisii baa la joogay ama meel dee isaga u khaasa uun mid ahaan baana cunto sameeyey oo ninka kale u sameeyey ee haddaba kii sameeyey kii uu ahaa ayaanu imika dabdinahayn oonu imika xusuusnayn taaba weeye taas horta macnuhu taaba weeye aniga dee se ii taale idinkana kollay idiin taala ibnu cabaasin aw ibnu cumara oo markaa meeshii labada nin ee uu sheegayaa waa cabdullaahi ibnu cabaas iyo cabdullaahi ibnu cumar mid ahaan baana cunto sameeyey taasba weye bal saxiix albani raximah llahu tacaala kitaabkan laba kitaab buu ka dhigay oo mid waa ka aada axaadiistiisa u badan tahay oo waa kaa saxiixu ladabi lmufrad uu ku magacaabay waa madbacaysan yahay midna waa juz yar oo waa kii uu marka hore madbaceeyey kaba horreeyey oo daciifu ladabi lmufrad uu kuba magacaabay oo waa kala saar de sida kutub kaleba uu kala saaray bay taas marka marka la eego saxiixu ladabi lmufrad buu kuba soo arooriyee laakiin cibaarada uu soo naqliyey ee matnigiisa ku sugan baa waxa ay tahay ibnu cabaasin aw ibnu camihi oo cumar halkan aan ahayn ibnu cabaasin aw ibnu camihi macnaa ibnu cabaas ama nin ay ilmaadeer yihiin ma halkaa markaa ibnu cumar ee waa cabdullaahi ibnu cabaas ama nin ay ilmaadeer yihiin baa mid ahaani cunto sameeyuu saaxibkii uba sameeyey cikrimana dee waa mawlihii ibnu cabaase waa la joogay bal cibaarada saasaa ku sugnayd kitaabka nusqooyinkiisii farta ahaa ee makhduudaadkiisii ahaana kollay dee malaa'imaka majmuuco waa la hayaa makhduudaadkaase qayb kaba mida ama dhowr kaba mida saasaa kuba sugnayd oo kitaabka fartiisii nuskadii asalkahayd waayo imika dee bacda tatabuc maan cid kale oo imaamka la wadaagsatay bukhaari oo aan kitaabkiisii u laabano on idhaahno kolley maxaa lafdigaas iyo matigiisaba uu ahaa imika ma hayno oo kitaabkan cid kale oo dee aan isaga ahayn oo warisay imika halkan xadiidkan dee waa dhici karta inay jiraane laakiin horta waxyaalihii inoogu dhawaa inoo dhawaa kuma sugna laga yaabaa inaan eegi lahayn tarjiixhanna u eegi lahayn bal nusqooyinkii makhduudaadka ee fartaa barhkood saas baa ku sugan ibnu cabbaasin aw ibnu cammihi waana sidaa saxiixu ladabi almufrad matnigiisa dee waa matni ahaan qabasho kale may jirin iyo hadal lagaba hadlay oo taasi lamay socon ninkan mucaasirkee sharxay qaybtaasna iyadana kalaam kuma lahayne laakiin matnigiisa sidii kuba sugnayd weeye bal markaa tan odhanayna waxa weeye xadiidku sideeduu inooguba sugnaanayaaye markaa kolley dusha ayaa ishaaranaysaano wa fii bacdi nusakhi aw ibnu camihi taas baa waayo nusqooyinkii kitaabka asalkaa inagoon eeginba saxiix nusqooyinkii kitaabkaee fartaa qaybo waxa weeye iyadana san baa ku sugnaaya markaa dushuun baa lagu ishaari oo la odhan wa fii bacdi nusakhi aw ibnu camihi halkaa ibnu cumar bedelkeeda aw ibnu camihi taas wey kolleyna waxaan leeyahay anigu taas baa marka la ega hadallada inoo soo socda dee inaanu ninka ibnu cabaas la fadhiyey aanu ibnu cumar ahay inuu nin kale yahay oo ah kaaba ibn adeerkii laga cabiraa aad u dhow weeye waayo hadalka inoo soo socdaa kolley labada saxaabi midna dee kama dhacahayn weeye kolley waxaa laga yaabaa un shaksigaa kalu kaba dhacay bal waxaan leeyahay ishaaraha noqoto matniga ma wa fii bacdi nusakhi aw ibnu camihi halkaa ibnu cumar bedelkeeda marka wuxuu yihi cikrima fa bayna waqti aljaariyatu khaadimadii ama jaariyadii tacmalu ay shaqaynayso bayna aydihim hortoodii oo dee cuntadii iyo wixii bay u samaynaysa ama waa u khidmaynaysay id qaala wuxuu yidhi axaduhum imaka halkan axaduhumaa muu odrhan waa dadkii meesha joogay mid ahaan bal haddaan labadoodii ka dhignana waa mid ahaane dee ibnu cabbaasna waaba kana uu inkiraya kamay dhacen cabdullaahi ibnu cumar oo dee waraciisii iyo zuhdigiisii iyo taqwadiisii aan ogeyna hadalkani mid ka dhacay maaha ee dee kolley waa arrinkan kale inoo mubhabka un baan leenahayo waatan ku raajax yeelayno arrinku inuu yahay aw ibnu camihidaas weeye waa nin kaloo dee mubhaba iminka halkan xadii dee aharkii iyo riwaayadiisi iyo waxaa bal masalan imika mawquuf ibnu cabaasaa kuba ahatee marfuucna asalkiisu yahayna dee isagu sanadka qayb ka mida ma aha mid ahaan baa yidhi wuxuu yidhi faqaala markaa wuxuu yihi ya zaniyatu waa jaariyadii buu ka odhanaya ya zaniya faqaala wuxuu yihi ibnu cabaas baa hadalkan odhanaya kolley ibnu cumarna maaha arrinkani ee waxaan leeyahay waa taas si haddee nusqooyinkii kaleba ama nusqooyin aan kuba hayno waa ninkaa kale mah mahna waa kelimo ama ismu ficil loola yimaado zajrin macnaa wixii buu leeyahy ka joogsa ha odhanin taasoo hadalkan buu ka zajrinayaa u diidayaa waa ma zajr in lam taxud laka haddaanay ku xadin fi dunyaa adduunyo oo imika dee inta lagugu soo oogo qadaf oo qadaf markaa de waxa weeyaan inaad ruuxan qadaftay aan saa laguu xadin taxuduka way ku xadaysaa fi laakhirati aakhira oo macnaa iyadaa ku xadaysa dee waa laguu xadayaayo waa lagaaga goyn doonaa taas buu idhi oo haddii imika adduunyadii aan laguguba xadin dee qadafkan iyo wax ka sheegan ama ceebayntan waa lagu xadi aakhira lagaaga goyn qaala wuxuu idhi afara'ayta in kana kadalika oo iyada bal intaa halkan xadiis baynu kuba soo maray man daraba darban dulma اqtusa minhu yowma alqiyaamati kitaabkaynu ku soo maray ruuxa dulmi wuxuu garaaca waa haddaan ruuxii adduunyo looga goyn aakhira looga qisaas qaadanayaaye laakiin waxa bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo abu hurayre xadiidkiisii oo xadiid marfuuc ah rasuulkii ilaahay inuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh man qadafa mamluukahu bizina yuqaamu calayhi alxaddu yowma alqiyaamati ilaa an yakuuna kama qaala ruuxa mamluugiisii dee mamluugiisii cidi uma xadayso waa addoonkiisii isagu zine ku qadfey yidhaha ya zani ama ya zaniya san oo kale kuba yidhaahaa yuqaamu calayhi alxaddu yowma alqiyaama adduunyadii hadduu dee milkigan iyo waxaan kaga baxsaday taas qiyaamada ayaa lagu oogayaa xaddii ilaah baa ku oogaya waa looga goynayaa ilaa an yakuuna kamaa qaala kan mamluugee yaa zaani la yidhi ama yaa zaaniya lagu yidhi in arrin hadalkani run yahay mooyaane waxani uu saa yahay u mooyaane haddii kale qadafkan waa laga goynayaa oo dee kii adduunye ah uga fiicnaaba uga sahlanaayo dahaarana u noqon lahaa kan aakhiro waa ciqaab aakhiro waa loo goynaya qortaas xadiidka bukhaari iyo muslim baa inoo wariyey waa xadiid abu hurayre waa xadiid marfuuca kolleyna waana macnahaana ujeeddadu haddaanay ku xadin ee iyadii ma xadaysay aan laguu xadin weeye adduunyadan aakhira laguu xadi qaala wuxuu hi kii kalaamka yidhi afara'ayta in kaana kadalik arrinku hadduu siaye kaba warano waxani uu jiro oo waxaniba hadduu jiro oo dee markaan hadalkan aan idhi wax jiro ay tahay iyaduna maxaa arrintu noqonaysaa xadiidkaa dee saxiixayn aan kaba soo naqline marfuuc ahaa waa taa aan idhi haddii uu dee san yahay ilaa an yakuuna kamaa qaala markaa dee xad waa ka badbaadayaa eisagana tii buu weydiiyey qaala markaa wuxuu ihi halkan maxalushaahidkuna in allaha laa yuxibu alfaaxisha almutafaxisha ee kolley xadiid marfuucana waa inooguba yimi ilaahay ruuxa faaxishka ruuxa hadalka xun leh afka xun leh ama ficilka xun leh almutafaxisha macnaa fuxishigii waataynu soo marray isku kelife u camdiye ogaan iyo camdi uba sameeya ilaahay ma jeclo oo markaa macnuhu muxuu noqonayaa xataa dee hadalkani hadduu runba yahay afka soo marintiisii iyo kelimadan oo lagu hadhadlo ayaa aan fiicnayn afka in laga dhowro ay tahay oo calaq waxa weeye un xataa wixii hadduu jiro in kelimadan yaa zaaniya iyo yaa zaaniya dhawaaqeedaa fuxshi ah hadal xuna af xumo ah oo ruuxii muslimka ay tahay afkiisa inuu kaba dhowro xataa wixii jirayoo kelimadan baa waxyaalihii ruuxa mu'minkaa dee waxa weeye aan laa'iqa u ahayn aan dee isaga u ku habboonayn ama afka lagaga dhowri jiro fuxshigii bay xataa kelimadu wax xunun bay kaga mid tahay macnaa hadalkaa xun waa hadalladaa xunxune xataa waaqec ahaan haddii dee ruuxani u heryahayba wax toosan maaha ruuxuna inuu ka caado yeesho inuu waxyaalaha carabkiisa bara maaha taas wey in allaha laa yuxibu alfaaxisha almutafaxisha marka wuxuu ihi eg ibnu cabaasin aladii qaala in allaha laa yuxibu alfaaxisha almutafaxisha ibnu cabaas baa ah ka yidhi in allaha laa yuxibu alfaaxisha mutafaxisho dee waa mawquuf laakiin marfuuc ahaanna san way inooguba timi waana dee macno inoo sugan oo rasuulka ilaahay inoogaba sugan taasba weeye halkan hadday mawquuf tahayna iyadoo marfuucaba intani way inoo soo aroortay ama waa wax inoo sugan isagoo marfuuca la arkana kitaabka inuu kuba yimaado mar dambe de markaa ibnu cabaas baa k de hadda markaa waxay noqonaysaa haddaan idhaahno ibnu cabaasna ibnu cumar ka labadi inu ina cumara ina cumarna taas maaha oo hadalkaa ma odhanaye bal dee nuskada nusqooyinkaa kale sida kuba sugan ee aw ibnu camihi ayaan leenahay arrinku weeye oo waa ruuxa kale ayaa hadalku kaba dhacay waxaa la arkaana jaariyada de inay jaariyadiisiiba ahayd waa kan ibnu cabaasna ku inkiray xataa haddii waxani wax ka jiraanna yidhi dee maaha waxa ruuxu afkiisa waxyaalahaa soo mariya in afka waxaa la soo mariya waa fuxshigan aan ilaahay jeclayn ayuu ka mid yahay xadaثna cabdاللahi بن محamedi qala xadaثna mحamed بن saبq qala xadaثna isrايl عan الأcmaشh عan ibrahim عan calqmةa عan cabdالlahi عan النabiyi slى الlahu عalيه waslم qala anhu qaal wala sanadkayn kolley imaka muxamed cabdullahi ibni moxamed ilmusnad iyo moxamed ibnu saabiq waan soo maray acmash sulaymaan ibni mehraan iyo ibraahim ibnu yaziid nakhacina iyadana hore waan u soo maray de cabdullahina waa cabdullahi ibni mascuud israa'iilna waa suurtagal inaan soo maray lakiin imaka ma taabanayo waayo de waa nin kolley dadkan axaadiista badsaday ah nin marka la eego kolley waana nin hiqa ah israa'iil ibnu yunus ibn abi isxaaq baa la yidhi oo dee ninkii xaafidka abu isxaaq asabiici ayaa uba awoowe bal calqamahana waa calqamatu bnu qays nakhaci kolley maalin dhaweyd baan qoys ka soo hadlaynay dee iyadooynu mid afraadiya soo maroon lahayn waa min ru'uusi alcilmi waalcamal cilmi iyo camal waa qoys dee madaxdooda ahaa calqamahan waa calqamatu bnu qays oo marka la eego waqtigii rasuulka ilaahayna waxbaa ka soo gaadhay ee asxaabtii ibnu mascuud raggoodii ugu waaweynaa ugu qiimaha badnaa bal isagoo jira wax laga qaadanayay ibnu cabaas ibnu mascuud oo nool baabu ahaa waxa nimankii u adeerkaayay alaswad ibnu yaziid iyo cabdiraxmaan ibnu yaziid iyo kolley maalin dhaweydna moxamed ibn cabdiraxmaan baan soo haynay aswadna cabdiraxmaan ibn asad waa jiraa ibraahimkana waxaan idhi abti buu u yahay waa qoys bal saas ahaaye bal calqama waa ninkaas imaamka ah weeye caabidka ahaana caalimka ahaa ee adigu la yidhaahana ibn ibnu mascuud asxaabtiisii waa ninkii ugu shabah badnaa xagga siirada iyo dhaqanka iyo surug iyo aadaabtiisa dee bal maalan ugu dhowaa weeye wuxuu uhi ibnu mascuud can الnabiyi slى الlahu عalيه wasalam qaala laysa almu'minu ruuxa mu'minkii ma ahaanin biطacaani ku ceebayn badan baabkii alcayaab baan ku jirnay waa ka had iyo goor dura dadka ceebeeya wax ka sheega ruuxa mu'minkii kaa maaha wala lacaani ka lacnada badan ee wax lacnada had iyo goor oo waxa dee kollay siqadar kol kol haddii dee ruuxii kaba dhacdo zalla way ka dhici kartaa inay dabeeco u noqoto ruuxii caado waxaanay u noqoto badsado kaasi ruux mu'mina akhlaaqdii maaha walalfaaxish kii isagu dee dal fuxshi weeye afxumada u saaxiibka hadalka xun lahaa ama ficilka xun lahaa kaas ma wali badi bedi isagua ruuxii afka xumaa weeye wixii afkiisa kusoo dhacaba iskaba odhanaya xadiidku maalin dhawaydun baynu soo maray hoydan weliba abwaabtan inoogu dhawaaynu kuma soo marray waa takraarun sanadkaa bedelo ee xadiidka waa ti aynu soo maray baabu ma jaa fi tamaduxi bal ceebtii iyo lacnigii iyo waxyaalihii kale bal xaggaa kuba sugnaa ayaan waxa weeye abwaabtiisii baan kaga baxnay namaamadii de bal umuuro taasa weli laakiin dee adabtii iyo umuurihii bal kuna tacalluqsanaa jaanibkaas baan kuba jirnaayo wuxuu inoo bilaabaya imaka abwaab kale oo adigu xaggan ammaantii iyo madxigii shaksi la ammaanaya wixii kuba tacalluqsanaa abwaab bay iyadna noqonaysaa dooba bayaani maa kii caddayntii baabkii weeye jaa-a yimi fi tamaaduxi is-ammaanta la is-ammaanayo iyo taas wixii kuba yimi ee kusoo arooray ayuu baabkiisiiya de waan arki doonaa kollay diidmo iyo nahyin weeye laysu diidayo layskaba nahyaya khaasatan shaksigo iyadoo la hor joogo dee la ammaano taase axaadiid kala duwanna waan arki doonaa wuxuu uhi muصنifku xadaثna adamu qaala xadaثna شhucbaة can khaalidi can cabdiالرaحmaan bn abi bakrata can abihi ana rajula bal aadam iyo shucba waa dad waa kitaabka inihii horena way ku soo noqdeen aadamna malaha waa raggii uu kuba soo bilaabayba aadam bn abiyaas sheekhan bukhaari khaalidkan waa kolley nin taabiciinta raggii ugu dambeeyey khaalid alxadaa la yidhaaho khaalid ibnu mehraan baa la yidhaha abulmunaazil alxadaana kollay kaboolo ma ahayn baa la yidhaahayo ka mana tori jirin mana iibin jirin be waxay yidhaaheen dadkaa kaboolayaashu la fadhiisan jirayoo la fadhiisiga uu la fadhiisan jiray baa magacan ama laqabkani ugaba yimi waa nisbe nisbadan ee ugaba timo khaalidun ilxadaa walow barhkood ay dhahaan arrinkuba xaggii kabaa maahee isaga hadalhaysuu lahaa ama odhan jiray uxdu calaa hada naxwi oo kelimadaas baa deeta alxadaa laba yidhi laakiin balta hore ayaa badan oo ah inuu dee la joogi jiray maqolooyinkaa la fadhiisan jiray oo sidan laguba yidhi laakiin waa nin siqa ah rijaasha kutubta lixdaaba kaba mida oo dee waxa weeyaan siqaaru taabiciina oo khaalid alxadaa laba yidhaha ama khaalid ibnu mehraan ma garan karayo saaxibu fadlillahi samad baa wuxuu kaba cabirayay yugtabu xadiidu walaa yuxtaju bihi wax ka jirana maaha oo dee lama xujaysanaysa waa nin xujo aan leenahay waa nin siqaan rijaalu saxiixayn ba kaba mida iyo keyrkoodba wuxuu yihi haddaba abubakrata nufeyc cabdiraحmaan iyo abihiiba horeynuu soo maray kitaabka bilowyadiisii baaban kuba soo maray ana rajula halkii biru اlwaalideyn iyo ana rajula ninbaa dukira la xusay oo la hadal qaaday cinda الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay agtiisa lagu hadal qaaday macnaha iyadoo rasuulka ilaahay laoo agtiisa la joogaa nin lasoo qaaday faathnaa waxaa ammaanay calayhi korkiisa ninkii rajulu ninba khayran kolley athanaa waa ammaanta marka haddaan khayran ba la odhan oon khayran la raacine faatna calayhi rajulun waa macnaha inoo keeni lahayd weeye laakiin dee markay sidan oo kale waa iska ta'kiidun buu noqonayaa khayran waayo lafdigan athanaa baa macnahan xambaarsan waa wanaag laysku sheego ama ammaantii lais ammaanayay de haddaan idhaahno lafdigan kelima dee macno cusub faa'iideynaysa aan kaba dhignana waxa weeyaan un oo an athna aan idhaahno xataa sharkii la isugu sheegayena ficilkan waa loo isticmaalaa markaa dee waxaan kuba laqbaynaynaa un faasna uu sheegay oo calayhi ninkaa korkiisa rajulunin khayran khayr buu kuba sheegay oo markaa macnaheedii aan ka saaro dee gaarka ahaay oo macnahan caamka oo dee sheegiduna ama khayr ha lagu sheega ruuxa ama shar ha laguba sheega ha laguba xusee bal adigu nin baa la ammaanay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi wayxaka qadacta cunuqa saaxibik waa kelimadan wayxaka sida weylaka oo kale weeye oo dee hoogaaga oo kale laakiin waxay idhaahaan in weylakana ruuxu halaag uu mudanayo ama wuxuu mutay markuu kuba dhaco dee halaagaaga iyo hoogaaga loo isticmaalaa kol kol yaanay ugaba jeedin macnahaas taas oo kale wayxana waxay u isticmaalaan waa kelimo ruux dhibi ay ku dhacday laakiin loo naxayo oo taraxum bay kaba cabiraan iyo tawajuc isaga waxaa ku yimi lagaba damaqsanayo waa kelimo taraxum bay idhaahaan ee bal kol kolna bimacnaa weylaka way u timaadaa ee arrinkan rasuulka ilaahay zajrin buu laba yimi oo yuqaalu liman waqaca fi halakati laa yastaxiquha waa iyadoo ruuxan la leeyahay waxba helay uu kuba dhacay laakiin aan dee isaga la leeyahay mu mudan oo loo naxaya markaasoo loo damaqsanaye bal adigu laakiin waa kelima zajrin rasuulka ilaahi uu laba yimi wuxuu diidayaa hadalkan uu yidhi oo wuxuu yidhi wayxaka qadacta waad goysay cunuqa saaxibika ninkii saaxibkaaga ahaa waa ninkan uu ammaanayo hadaladii uu yidhi lasoo naqliya waxaa kaa mid ah inuu yihi ma min rajuli bacda rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam afdal minhu fi kada wa kada ninkan rasuulka ilaahay dabadii mu dee guud ahaana waa wax uu tilmaamay waxa iyo waxaa ninka cid kaga fiicanba ma jirto rasuulka ilaahay dabadii rasuulka ilaahay wuxuu hi luquntii saaxibka waad goysay waad goysay oo dee nin luquntiisa la gooye waa dhiigbaxaya waa dhimanaya waad halaagtay weeye markaasa kan luquntiisa la gooyey dee badan ahaan iyo ad uu halaagsamayo ayaa kana diin ahaan de marka hadalkaa uu maqlo hadalkaasi uu ku beero isaga cujbi naftiisa ee cajab gelisay iyo kibriyo isagoo idhaa dad oo dhan ba adaa u mudan oo waxaas haddii uu dee taa kuba beero diin ahaan buu uhalaagsamaya ruuxa in yar oo kibri ay qalbigiisa ku sugantay siduu rasuulka ilaahay tilmaamay mithqaala dara janno ma gelayo marka waxyaalaha caynkanana fitna kaba timaado fitno diineed waa halaag diineed weeyaan oo cujbigan iyo kibirkan iyo waxyaalaha isla weynida iyo waxyaalaha caynkaasa hadduu dee ruuxu ruuxu dee arrintani ay raadaynayso ammaantani dee dadku ammaan waa la wada jecel yahay uu noqdo wayxaka qadacta qadacta cunuqa saaxibik yaquuluhu miraaran weliba rasuulka ilaahay waa adkayn isaga iyo kayrkiiba si ugaba sajriyay arrinta caynkaasa marar buu ku celceliyey markaasaa rasuulka ilaahay muxuu yihi in kaana hadduu yahay axadukum axadkiin maadixan mid ammaanayo ruux kaleo walaalkii ama shaksi kale lam xaalata horta dee bal ammaanaha caynkaasa inta badan waa geesoo dhibtan ay leeyihiin oo ruuxii inuu isagu kibir iyo quruur iyo cujbi galo waa halaag ruuxii mamduuxa ku halaagsamayo kan isagu maadixa in badan waxa dhacda dee ruuxa wixii uu dee sifadiisu ahayd iyo intii un laguma ammaanayo kolley ka badbadin baa timaada mujaazafa iyo ziyaado halkaa beena ay soo gasho waxaan jirin oo been uu sheegay ay soo gasho in badan waxa dhacda dadkan dee wax ammaanaya ruux ammaanaya kol kol ruuxan wax kaga hel iyo ugu dhowow iyo ama khaasatan hadduu mansib leeyo jaah leeyiyo waxyaalaha caynkaasa ayaa meeshii timaado waxbuu kuba doonaya taasna maxay soo gelaysaa ruuxii waxaan jirin inuu kuba ammaano nifaaq hadda hadhow markuu kaba baxo aanu odhanahayn oo marka dambena wax kale laga yaabaa waxaan uu afka kaba yidhiyo waxa u hooseeya way kala duwayinoo nifaaq waa imanaya ruuxii oo nifaaq bay sababtahay dee mukhaalafat اlqowl wاlficl mujaasafe iyo been laguma dardaro taasoo kale ruuxio waxaan jirin oonu mudan oonu ehelahayn dee lagu ammaano taa guruurka ruuxan kuba imanaya mafaasidaasaa ka wada ratibmaysa haddaba rasuulka ilahi wuxuu leeyahy horta iskaba daaya laakiin haddii uu axadkiin kolley uu ruuxu ammaanaya laa maxaalata ee mahuraan iyo laa budda minhu isagoon kolley dayn ahayn oo kolley ammaanaya falyaqul ha yidhaaho axsibu kada wa kada waxaan u malaynayaa hebel inuu saa iyo sidaa yahay welibana waa goorma in kaana yura in kaana hadduu yahay yuraa mid u malaynaya ya-du way noo damisan tahay laakiin eeg laqbadayda waxaan ku laqbaynayaa majhuul ahaan ficil loo bineeye kuma laqbaynaya ficil musamee laakiin ficilkan baa dee habkay u isticmaalaan haddii la idhaha imaka halkan in kaana yaraana waa in kaana yactaqidu bay noqon hadduu ictiqaadinayu og yahay tan inay arrintu taa tahay dee waxyaalana lama ogaan karo wixii qarsoomaa haddii ya-da la damiyana macnaa yadunnu un bay noqotaa haddii la arkayo maaha ee waa in kaana huwa isagu yura uu malaynayo oo yurana waa bimacnaa yadunnu waa malihii yaraana bimacnaa yactaqidu wayaclamu weeye imaka halkan in kaana haddii ficilkuna dee san suuradii majhuulkaha lahaadee macnihiisa taasah labadan macnana sin lagu kala soocaa lagu kala duwaa oo in kaana hadduu yahay yuraa mid u malaynaya annahu ninkan uu ammaanaya mamduuxii kadalika san uu ku ammaanay inuu yahay oo ruuxan mamduuxa ahi annahu markaa damiirka ku jira eeg waa mamduuxii kii la ammaanaya u laabmaya kadalika waa dee san uu ku ammaanayo waxaan uu ku sheegaya hadduu u malaynayo inuu yahay ha yidhaaha axsibu kada wa kada waxasibuhu kaafigiisa allah ilaahay baa kaafigiisa ah walaa yuzakii yaanu ma dahirayo oo yaanu dahirin weeyo cala llahi ilaahay korkii axadan axad oo ujeeddadu yaanu u goyn oonu jasmin axad inuu dee saa iyo saa yahay ilaah baa og ilaah baa dee wixii bawaadintana og ee ha yidhaaha saasaan u malaynayaa laakiin ruuxani waa ruux saasa waa ruux mu'mina waa ruux taqiya waa ruux tanwaar saas oo kale ah dee waa umuuraha diineedna yaanu jasminin oonu goynin oo laakiin ha yidhaaho waxa weeye axsibu kada wakada riwaayaadka xadiidkan qaarkood ayaa halkan walaa yuzaki bedelkeeda waxay kuba timi walaa uzaki cala llahi axada oo macnaa markaa aada moodo hadalkii inuu israacinayo axsibu kada wakada walaa uzaki cala llahi kada axada saa haba yidhaaho oo macnaa ninkan anigu saa iyo saasaan umilaya laakiin de ilaah baa bawaadinta ogiyo xaqaa'iqda dadka iyo waxay u hooseeyo isagaa ogo anigu ma dahirayo axadna dee ilaahaye laakiin waa san u malaynayo welibana waa marka wixii u malaynayo in haddii aanu malaynahayn taas de ne waa been uu sheegayo waa beentii oo waa tii la diidayo weeye ee bal markaa ayn waa sana way dhacday dee xadiidkuna kolley labada saxiixba oo ku sugan yahay muslim isagu kitaabka dhammaadkiisa markuu dhammaanayo waa kitaabu suhdi ayuu kuba soo arooriyay axaadiisan imakaan hayno waa marka dee kitaabka malaa habatan iyo xadiid kaba harsayn aakhir kitaabka walaa markaa walaa uzakina isaga naftiisa way dhacday halkan walaa uzaki cala llahi axadan walaa yuzaki cala llahi axadan bal kolley axaadiisa way noo socotaa halkan iyadu waxa weeyaan waxay noogu sugan nahyin iyo zajrin la iska sajrinayo ammaantii khaasatan ammaantu hadday tahay taa mujaazafada iyo wax ku beeribeerina ku dardar uu kuba sugan yahay ama ruuxii looga baqanayo fidno iyo cujbi iyo kibir xataa yaan wax laguma darinbe bal haddii taas wax ka duwan arrintu ay tahay axaadiisu markaan isya raacino walow dee ayn maalan weli ay wax harsanaanayaan haddii ala idhaaho casharada abwaabta ay noo harsanaanayaan laakiin tan casharka kuma jirno ayaan umuuro kala yar eegaynaa in sha allahu tacaala o axaadiis kaleo muqaabilkooda iyo si aimadu kuba jamciyaan xdثna محمد بن الصباح قال xdثna إسماعيل بن زكريا قال xdثnي برayd بن عبداللahi عن أبي بردة عن أبي موسى قال أنه قال شhanta سنadka xadيidka inooguba sugan ba waan soo maray waxaana soo ogaanay brayd iبن cabdاللaahi inuu yahay brayd iبن cabdاللahi iبن أbي burdata oo abu burdahan uu ka warinaya awowgii yahay aabihii dhalay abu burdaha isna ina abu muسى الأشcري yahay oo isaguna aabihii uu kaba warinayo oo waxaynu hore usoo maray wuxuu yihi abu muسى الأشcري qaala samca النabiyu slى الlaهu عalيه waslم rasuulka ilaahi wuxuu maqlay rajula nin yuثni amaanaya calىa rajulin waa yudri ku xeel dheeraanaya alra oo dee almubaalaga fi lmadxi ayaa alra la yidhaha waa xeel dheeraantii dee iyo dee mujaazawadii mujaawazadii ama la gudbaya xaddii iyo dee taasoo aad loogu talax tegayo loogu xeel dheeraanayey aad buu u ammaanayey rasuulka ilaahi baa xadiidkii صaxiixa inooguba sugnaa muslim laa tudrunii kamaa adrat الnasaara ciisa macnaha aniga ammaantayda ha ku xeel dheeraanina si ay nasaaraba ciise ugu xeel dheeraatay dee markaa gaadhsiinayna waa inay ilaahay taa ay yidhaaheenba cabdullahi wa rasuuluhu dha haddaba alidraa waa amujaawa mujaawasat اlxad fi lmadxi ammaantii oo lagu xeel dheeraado la badbadiyo oo lagu markaa taas baa idraa la ydhaha haddaba ninkani aad bu ugu xeel dheeraanayay faqaala الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi hadda marka alidraa ma xaqa noqotaa ma baadila waa xeel dheeraan iyo ku talaxtag aada loogu xadgudbo un bay macnuu yahay ahlagtum waa halaagteen aw qadactum dahra rajuli ninka ahlagtum ninkii waa halaagteen amase qadactum dahra rajuli ninka dhabarkiisii baa goyseen dee kollayna waa taa aynu soo marnay marka xadiidka hore saxiixa isna qadacta cunuqa saaxibika aan soo aragnay xadiidkana waa isna saxiixa uno dee saxiixadoo kalena waa ama saxiixu inooguba sugan yahay xagga macnuhuna waa taasoo haddii dee ruuxan oo dhabarkiisa la gooyo ama dee dhimasha ay ugaba imanaysa ama tan iyo halaagaasi ruuxan la ammaanaya ee ammaantaasi ay marka dambe isagii ay cajab dee intay naftiisiinay cajab gelisi u dhaha adigaba cidi kaama roonoo uu markaa u isu arko dadkii inuu ka mudan yaho kibir ay geliso dee halaag diineed baa uguba suganoo bal halaagkii ka xun ayuu ku mudanayaa tan halaag ayr naftuun ay kaba baxdo oo wax kale oo ka dambeeyo ka raacaya aanu jirin ayaa matalan ka sahlan halaaga halkan kaba imanayo saasaa rasuulka ilah yihi waa dee zajrin iyo joojin qadactum dahra rajul xadaثna qabiisaة kolley xadaثna maxamed hore waan iskaga wada boodaya qaala xadaثna sufyaan can cimraan bni muslimi can ibrahim الtaymiyi can abihi qaala kuna juluusa cinda cumarawi bal qabiisa iyo ibrahim utaymiya aabihii yaziid ibnu sharik horeynu usoo wada aragnay ibraahimna waa taabiciintii yaryarayd aabihiina waa taabici weyn weeye sufyaanna waa sufyaan thawri waa imaamkii weeyaan waxaa meesha inoo sugan markaasoo sufyaan sheekhiisa cimraan ibnu muslim nin laba yidhaaho kolley ninkan cimraan ibnu muslim ibnu riyaax baa la yidhaaha riyaax racdu way kasirsan tahay waa awowgi ya-na weeye bal taas oo kale waa nin reer saqiif oo kuufo ahaa awqaadda qaarkeed kutubta waa u yimaadaa cimraan ibnu riyaax oo muslimiinta laga booda awowgii loo tiiriyo sida ruwaad kala duwanba kuba timaada waa nin marka la eego ibraahim utaymi hadduu sikaara taabicin yahay kolley wax saasa kama yarayne laakiin saxaabo uu arkay maba jirto adigu waa ka yaraaye oo waa nimankaa dee wax ka soo gaadhay saxaabadii laakiin aan arage qolooyinkaa isaguna atbaacu taabiciintii un ah ibnu maciin oo kale waa siquu yidhaahaa kolley ibnu xibbaanna kitaabkiisan hiqaat ee hiqaatu ibnu xibbaanna waa nin tarjamo kule ama kubaba sugan in bukhaari oo imaamkan aan haynaa kitaabkiisan aan hayne aladab lmufrad unbuu wax kaga wariyey saxiixiisa wax kagamuu warin muslimna waxba kama warin afarta kale ee asxaabu sunanna iyaguna waxay ka wariyeen ma jirte kitaabkeennan aan hayno ayuu waa tan aan hayno kitaabkeennana riwaayadan unbuu ku leeyahay sida kitaabka tahdiib اlkamaal ee mizi markuu tarjamadiisa qabanayo ku suganoo kitaabkeennana riwaayo u dambaysa ma jirto waa halkan un iyo xadiidkan un wuxuu kuba leeyahay waxaa inoo faa'iideeyey taas imaamkii mizi tahdiib اlkamaal kitaabkiisa markuu joogay uu qabanayey ama isaga tarjamaynayey isagoo xadiidkanna soo qaatay wuxuu yihi markaa kuna ama aharkan waa ahare maha marfuuci kuna waxaanu ahayn juluusan kuwa fadhiya waxaa odhanaya yaziid ibnu shariik ibraahim utaymi aabihii cinda cumara cumar agtiisaanu fadhinay waa amiira almu'miniin faatnaa rajulu nin baa ammaanay calaa rajulin fii wajhi ag hortiisa dee waayo waa taw sii daran oo isagoo meeshii fadhiyo oo hor fadhiya ayuu markaa ammaanay faqaala wuxuu yihi caqarta rajula ninkii waad boqongoysa waa saa dee rasuulkii ilaahayba qadacta uu ku yidhi cunuqa saaxibaka ninkii aynu soo maray ama waxa weeye uu yihi ahlagtum ama qadactum dahra rajul ti un baa caqrigu yahay waa qatli un waa jarxi un waad goysay waad boqon goysay waad halaagtay ninkii waa dishay taas buu kaba cabiray caqaraka lah lakiin habar buu uguba diray oo cumar allaha ku dile ama allaha ku boqongooye waxa weeya ninkii waa dishay taas buu yihi oo waa habaare cumar kale cumar habaarkiisana waa maaha habaar halaa adduunye waa habaar aakhire waa habaar adduunye malaha wuxuu dee tan uba yidhi oo kale kol hadduu isagiiba sabab u noqday oo uu la yimi wax walaalkiisii diin ahaan inuu halaagsamaa waa ammaanta waxaan ugaba imanaye la filanaya inuu ruuxan ay geliso ammaantani in halaag diineed uu sabab uguba noqday ayuu isaguna taa kuba habaaray cumar kuba habaaray ee arrinku dee waa taa rasuulka ilaahi axaadiistiisi baan hayno hadalkii uu saxaabadiisii ku yidhina waaban haynaa kolley cumarna waa taas ayuu kaba dhaqaaqaya ama kuwa rasuulka ilaahi buu kuba daynayo muhimku waxa weeye bal ammaantii ruux la ammaanayey inta badan mujaasafa iyo beerbeerin ama kolkol markaa ruuxani hadduu jaahiyo mansib leeyahay nifaaq iyo bal isaga wax kaga helayo ama waxaan oo kale aad ugu dhawaatay saade aan aragno oo kale dadka umarada iyo madaxda iyo waxa loola tago hadduu yahay mid shaaciro iyo hadduu mid heesaya yahay hadduu mid kale yahaybaa ammaan waxaas waa wax ka doonun berri kaasi hadduu wixii waayo waa ka mucaaradka noqonaya hadhow caayo wax ka sheegaya hadduu haddaba markii uu wax ka waayo markan kalena waxaan jirin oon cid ba lagu ammaanin ayuu kuba ammaanaya markaa been nifaaqta iyo dee waxaan ku sugan ee ruuxu isla weynaanayo umuurahan weeye mafaasida badan oo saas weeye ayaa zajrin umuurahan iyo nahyin ay nooguba sugan tahay weli bal waxbaa inoo dambeeya insha allahu tacaala xdثna cبدالسلام qال xdثna xفص عن عubayd اللahi عن زayd بن أسلم عن أbيه qال samعtu cmra yqul snadka cabdالسلام بن xrbina horeynu kitaabkaba usoo aragno meel b waa ku sugnaa xafsina waa qaadigii shahiirka xafs بن غiyaas cubaydاللahi بن cmr iyo زayd بن أسلم meesha maxaa jira mala hore aynaan dee riwaayo ugu soo arag inta kale waa dad aynu soo aragnay waa zayd ibnu aslam waa nin faqiiha nin caalima nin dee adigu dadkii waktigiisii khiyaartii iyo culimadii ahaydba masjidka madiinana xalqada weyn ku lahaa bal dad aada u qiimo badan ba isugu imanayayoo taabicigii weynaa ee zaahidka ahaa ee hiqada ahaa ee waxa weeyaan abuxaazim alacraj salamat bnu dinaar ayaa wuxuu lahaa waxaanu ahayn majliskaa zayd ibnu aslam ilaa afartan faqiih baanu kuwa fadhinay waatu kaba cabirayoo de laba wax ku doodayo waxaan nafci ulahayni may jirin waa say dee akhlaaqdooda iyo dhaqankooda markaasaa muxuu idhaha adnaa khaslatin fiina atawaasi fima baynana arrinta ugu hooseysa maha hadda dee waxyaalaha akhlaaqda fiicanay lahaayeen iyo waxa waaweyn oo waxa ugu liita ee agtayada kuba sugan ee la idhaaho dee waa sifo fiican oo laakiin tii ugu hooseysay waa tawaasi fima baynana waxaa gacmaya ku sugan ujeeddadu inaanaan kala lahayn oo dee nin kastaaba ninkan walaalkiia bal ihaar iyo dee taas iyo muwaasaad iyo waxaasi ay kuba dhaqmayaan waa arrintoodi waxaa dhici karta inagu inaanna nin aqoonba ama xataa magaciisa aan la aqoono nin ay sanadooda fadhiyan aanu magaciisa garanayna bal waa ti uu ahaa macnaa waa nin ayuu ahaa kolley zayd ibnu aslam baan leeyahay imaamkii weynaaye aimadii iyo dadkii waktigiisaba alubeytkana uguba mudnaa cali zayn alcaabidiin ayaa waxaa laynoo soo naqliyey iyadoo masjidkii rasuulka ilaahay xalaqaad kala duwan oo culimo kala duwan ay fadhiday kolley waa dabaqadiisii dee markaa uu doonaya xalqa inuu fadhiistay intuu xalaqaadkii kale kaba yimaado ayuu tiisa fadhiisan jiray waa faa'iidada ay leedahay ee nafciga iyo waxtarkii ay lahayd oo xataa waa lala soo qaaday bal nin dee dadkaa iyaguna xalaqaadkaa lahaa nin kaba midoo quraysha ayaa muxuu ku yidhi o malaa dee dhaafida isaga dhaafaya malaa yar dhibsanayey maxaa dhacay oo intaad qoomkaaga aada xalaqaadkoodi iyo majaalistoodii aad uga tagto cibaaro u ka yar cabiro markaa aan yar roonayn oo kale ilaa cabdi ali khadaab waa dee kolley aada ugu tegeysaa dee ninkani waa nin la xoreeyey oo aabihii baa la xoreeyey oo mawaalidii kaba mid oo tu yihi ruuxu waa yaqaanaa halkuu ciddii uu isaga anfacaysa iyo waa imaamkii zaynulcaabidiin oo kale in waqtiyadaa dee say waqtiyadii ahayd cumar ibnu cabdie khulafadii raashidada ahayd markay dhamaato kale iyo dadka shucarada iyo kuwa gabyay iyo waxyaalahaas iyo dadkaasi kolley dadkii madaxda ahaa maqaam weyn bay ku lahayn sa waktigeenanba iyo intii kaba dambeysayba marka ugu horeysa waa dadkii majaalistooda loo fasixi jiray xoolaha badanna bal keli bayd yar ay yidhaaheen ba dee xoolo aan la qaadi karin oo malaa intaasoo usro faqri kaba saari laha ay kuba heli jireen oo cumar ibn cabdilcaziiz markuu khilaafadii qabtay dee waa ninka caabidkaba ahaa zaahidka ahaa caalimkaba ahaa ayaa waxay noqotay halkii shucarada looga idmayey albaabada ee marka horeba ay gelayeen in iyaga kelimada lagu joojo ma soo gelayaane de culimadii ay noqoto kuwa soo galo nin shaaciro ansaar ahaayo axwas la odhanayay ayaa maxaa uu yihi cumar ibn khadaab isagoo la hadlaya khalini abaa xafsin hal anta mkbiri afi lxaqi an uqsa wayidna bnu aslam waaso dee ti ur shucarada hore ka filay khaliilkayga abaa xafsin waa abaa xafsina waa kunyadii cumar ibn cabdilcaziiz khaliilkayga abaa xafsi o xaqa miyay kaba mid tahay gar miyay tahay in anigoo dee fulana inta layfogeeyo in aslam waa ninka caalimku sheegay de isaga wuxuu leeyahy xaggii waa addoonnimo waxyaaluhu ku tilmaamayahay ninkaa lasoo dhaweeyo taasi gar miyay tahay de waa de tu ha de saasaa xaq ah bal marka waxaan leeyahay zayd ibnu aslam waa nintaas ah ee aabihii aslam imika inoogu horeyse waa nin siqoo mukhadrama waxaa laga yaabaaba rasuulka ilaahay dabadii sabyigii ugu horreeyey madiine soo galay inuu isaga iyo rag ka mida ayay ahayd waa laga yaabaa asalkooda inuu carab ahaayo waayo markii caynu tamri la qabtay ciraaq dhexdeeda welina aan dagaalkii qaadisiiye may dhicin oo weli lagama saarin dhulkaas ee magaalooyin baa la qabgalgalay walow markii dambe xataa magaalooyinka dib loogaba soo baxay arrintii dee shaamna ay adkayd kolley oo markii dambe si dee shaam loo xoogeeyo ee markii dambe dib loogu noqdo dagaalkii qaadisiye ee dhulkii markii hore khaalid dee ama musana bnu khaalid galay ee markii dambe musana bnu xaarisa bedelay marka inta ciidankii khaalid shaam marka loo diray waa laga soo baxayba magaalooyinkaasi waa dad loogu tegoo yaryaraa ama dad bay ahaayeen kolle waa suurtagal meesha inay carab laga qaadayna way ahayd isagaa ka mid ahaayo xumraankan aynu in dee waysada wariye axaadiiii waysada cusmaan kaba wariye mawlihiisaa kaba mid ahaayo bal qolooyin baa adigu kaba mid ahaa haddaba taasoo aslam kaba mid ahaa markaa cumar ibn اkhadaab isagaa xoreeyey waa nin iqo mukhadramaan leenahay oo mawaalidii cumar ah aabihii de inankiisa caalimkaasaan leeyahay kolley zaydna rag buu dhalay kala duwane laakiin raggaasi badankooda waa dacafeen qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay cumara yaquulu almadxu dabxun ammaantu gowrac weeye o macnaa qaala muxamedun muxamed baa wuxuu leeyahay muxamedku waa bukhaari uu fasirayaa gowrac say u tahay waa ruuxu de waa halaag bay macnuhu yahay waa halaag wax la gowracay waa wax halaagsamay waa taa aynu soo marnayba qadacta cunuqa saaxibika iyo ahlagtum rajula ama qadactum dahra rajul waa halaagii un macnuu gowracna waa taase waxaa macnaa madxigu waa gowrace muxamed baa wuxu uu leeyahay waa bukhaari yacni idaa qabila ruuxani hadduu aqbalo ujeeddadu ammaantan lagu ammaanayo ayuu aqbalu qaatay aqbalka waxa weeyaan waa isagoo tani ay cajab gelisay oo dee yidhaa saasaaba tahay oo marka isla weynaada waa gowrac waa halaag dee uu halaagsamayo diin ahaan bal muxamedna waxaan leeyahay waa bukhaari waxaa dhacay kolley sharaxu ladab اlmufrad cawaaisha nin la yidhaho waa nin mucaasira oo marka la eega saxiix adab اlmufrad sharxay ayaa wuxuu qabtaa cibaaradan qala muxamedu yani sheikh almusanifi buu ka cabiray waa musanifka sheekiisii oo kale wuxuu ku kadsoomay xadaثna muxamedu tan inoo taale imakaba inoo taala walow nusadaasi aanay taa lahayn sanad kale nusada albani lakin dee nusqooyinkii u arkayay xadaثna muxamedu tan ba uu qaatay inuu dee nin moxamed ibnu salaam iyo sheekii bukhaariye lakiin arrinta waxaan leenahay dee intad oo dhami sanadka ka mid maaho waa bukhaari naftiisii moxamedkani markaa ka hadalkani waa bukhaari weeye maaha sheekh almusanife lakiin dee tan buu u qaatay inuu moxamedkanba sheekii bukhaari yahay bal marka waxa weeye waa dab taasi imanka axaadiia aynu hayna maxay ahayd waa zajrin layska sajrinayo bal ammaantii cala aqal ruuxa hortiisa lagaba ammaanaya ama la ammaanayo guruur iyo waxyaalaha halaagaasa kaba imanaya bal iyadoo rasuulka ilahay cid ammaadne waaba tan baabu man asnaa calaa saaxibihi in kaana aamina bihi qaydkani aad buu muhim u yahay de waana culimadu siday kuba jamcinayaan waa tarjamadii bukhaari bal baabu bayaani ma kii ama man cadayntii iyo shaksi cadayntii weeye asnaa ammaane calaa saaxibi in kaana hadduu yahay aaminan bihi ay aaminan bihada almadxi oo amni mad ammaantan uu ammaanaya inay ruuxa cujbi iyo kibir iyo guruur gelisa hadduu taa aamin ka yahay waa ruuxa ilaahay khashadiisa ilaahay ka cabsanaya garanaya umuurihiisaas dee isaga naftiisa iyo mansiladeeda garanaya waxaan lagu ammaanaya aanay isaga ku keenayn guruur iyo cujbi kuma keenayn marka caynkaasa ee kolkol baaba laga yaabaa maslaxo ama tanshiidkii ha noqoto isaga khayrkii laguba sii dhiirinaya waxaan lagu ammaanayo ama kayrkii oo taa laba tusaya haba noqoto ee waxa weeye in ay noqotaay maslaxa kuba sugnaatahay bal ta inay bannaan tahay oo taa hore ay ka duwan tahay bal waana kan xadiid baa inoogu imanayo wuxuu yihi markaa musanifku xadaثna cabdالعaزيiز بن cabdالlahi qala xadaثani cabdالعaزيiز بn abi xaazimin labadooda iyagoo sia isku xigana mar horeynu soo aragnay can سhayli can abihi can abi hurayraةa an الnabiya slى الlahu عalيه waslama qaala nicm الrajulu abu bakri nicm الrajulu cumaru nicm الrajulu abu cubaydata nicm الrajulu usayd bnu xudayri nicm الrajulu haabit bnu qays bni shamaasin nicm الrajulu mucaad bnu camr bn اljamux nicm الrajulu mucaad bnu jabl manaa rasuulka ilaahay waa ammaanay dad buu ammaanay kala duwan kelimada ama nicmana ama ficilkana waa ficil loola yimaado liinshaa ilmadxi wey ammaan sheegitaankeed iyo ruuxani ruux fiican oo aada u mudan inuu yahay ama waxaan kolba maaha dee shaksi uune nicmo idaamu lkhal oo la arkaa inay kitaabka inooguma timaado iyo waxa weeyaan bal waa wax loola yimaado madxi iyo ammaan dee sheegitaankeed iyo inshaau lmadxi loolaba yimaado haddaba nicma nicmo rajulu waxa fiicnaado ama nin uba fiicnaaday weeye abu bakrin almaqsuusu bilmadxi abu bakrin wey oo rasuulka ilahi abu bakr buu ammaanay dee cibaarada kalena taasun bay la macnatay cumarna waa ammaanay abu cubaydata waa axad alcashara isna caamir ibn اljaraax uu ammaanay waxaa kaloo yihi nicmo rajul macnaa ninka ugu fiican ee ugu toosanba weeye ama nin aada u fiicanba weeye ayo waa usayd bn xudayr almaqsuum bilmadxi usayd bnu xudayr waa saxaabi jaliila oo ansaar ah oo waxa weeyaan dadkii caqabo joogayna kamid ahaa ee isaga iyo sacd ibnu mucaadka isna xadiidka inooguma waxa weeyaan muaa sacd ibnu mucaad kuma sugne ay ahaayeen labadoodaasi reerkoodaba reer cabdi cabdilashir nimankii u madaxdaha bad markay islaameenna reerka o dhami wada islaameen ba weye aabihiina kolley waa nin dagaalkii bucaas intaan rasuulka ilaahay soo hijroon laguma dilay dagaaladii aws iyo khasra dhex mari jirto dee odayaashoodii kaba mid ahaa bal ma ninkii hogaaminaya maalinta aws weeye bucaas xudayr alkataib laba odhanaye bal haddaba saxaabiga صaxaabiga kale ee nicmo rajul haabit bn qays bn shamasna waa صaxaabi isaguna ansaaro reer khasraja rasuulka ilaahay khadiibkiisii buu ahaa dee ansaarna markii hore khadiibkooda isagaa khudbayn jiray markaa waftiyadu yimaadaan isaga hadli jiroo nin fasiixana waa ahaa dagaalkii yamaamana waa lagu diray mucaad ibnu camr ibn اljamuux iyo mucaad ibnu jabal kolley mucaad ibnu jabal waa garanaysaan mucaad ibnu camr ibn ljamuuxna waa صaxaabi isaguna dadkii beder iyo joogay ahaa bina waa صaxaabi jaliil oo uxud laguma dilay maalin dhaweyd oo camr ibn ljamuux waa ninkii rasuulka ilaahay reer bani salimo ku lahaa ninkaasaa odaygiina ah oo sayidkiinu waa ninkaas camr ibn ljamuux uu yihi saynu soo maray waa ti aan kasoo yar qasoonayay aabihii intaanu islaamin sanamkii uu lahaa iyo weyneyn jiray guriga ku haystay iyo labada mucaad waxay ka yeeli jireen iyo sii kolba ay habeenkii u qaadi jireen ee meel uguma tuuri jireen ugu dambaynna tii uu iskartay aabho dee macaad ibnu camrin aabihii waana labadii nin wada dilay ama ka qayb qaatay dilkii abujahal nin kamida bal waa ninkii salamkiisa rasuulka ilaahay siiyey oo waxa weya isaga mucaad ibnu cafra iyo mucaad ibnu camr ibnu jamuux abujahal raggii dilay weeye bal salafkiisana malaa isaga nabarka ugu horweyn kuba dhuftay oo rasuulka ilaahay salamkiisa isaguu siiyey de walow dee mucaad ibnu cafra na uu la wadaagsaday bal haddaba dadkaas waa dadka aad u qiimaha badan mucaad ibnu jabal marka rasuulka ilaahay uu ammaanay qaala wuxuu yihi wabi'sa rajul fulan waa rag kale oo iyaga kaba duwan oo dee kollay aan toosnayn sida dadkaa fiicfiican aan laba mid ahayn rasuulkii ilaahayna uu jeeday dadka si ugu digo xaaladoodan iyo waxooda uguba baraarujiyo arrintuna markay tahay ruuxaa dee ama fiska caddaystay ama nifaaqiisa ama aan toosnayn si aan loogu kadsoomin haddii wax looga sheegayo xama noqonayso waa umuuraha ay culimmadu kaba soo reebayaan xanta bisa rajul macnaha waa nicma cagsigeed oo haddaan nicma aan lahayn waa ficlu liinshaai اlmadxi tadna waa liinshaai danbi weeye waa cay iyo taasoo waa cagsigii oo bisa waxa xumaaday arajulu nin ayaa xumaaday oo e wlmksuص bdmi fulan ah hebel baa xun waa hebel waa nin xunun weeye bisa rajul fulan laynooma magacaabin waa satri baa kuba sugan nin baa inoo soo socday isaga naftiisa aan dee magaciisao aad u sugan aynaan hayn oo imanka xadiid gaaraba oo xadiidkuna صaxiixayn inooguma sugan yahay qeybtiisa hore bal waxa weeye rasuulka ilahi tana waa litaxdiir iyo ruuxaa fiska cadaysay ama xumaantiisu ay daahirka tahay si aan loogu kadsoomin sheegidii wax lagaba sheegayay iyadoo xadma noqonayse xataa da sabcatan ilaa uu toddoba tiriyey bal qeybta dambe haynoo joogto way noo soo socotaaye halkan waxay nooguba sugan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu ammaanay qolooyin uu ammaanay axaadiisna intan kuma dhamma rasuulka ilaahay abubakar oo salawaat ullaahi wasalaamu caleyh abubakar radia allahu canhu intuu rasuulka ilaahay sheegay ruuxa maradiisa jiidaya inuu dee naarga ama waciidkii kuba soo arooray uu sheegay ayuu rasuulka ku yidhi maradayda labadeeda dhinac mid ahaan baa igaba dhaadhaca inaan had iyo goor kolba sare u qaado oon ka warhayo mooyaano rasuulku muxuu yihi anta lasta miman yafcalu dalika oo dee khuyalo ruuxu sameeya waa ammaan bay ahayd dee kolley ammaano ka waaweyna rasuulka ilahi taa waa ku ammaanay cumar ibnu khadaab isagoo weliba la hadlaya wuxuu ku yihi ma ra'aaka shaydaanu saalikan fajan ilaa salaka fajan hayra fajik shaydaanku hadduu ku arko adoo wadahaya waddadu kaaga baydhaa waddadu kaagaba baydhaa waa ammaan aad iyo aad u weyn oo kale dee ammaano kale oo rasuulka ilaahi uu cid ku ammaanayna waan haynaa axaadiian ay kaba mid tahay bal aimadu kolley siay kuba jamciyeen de hadday noqoto imaam nawowi oo kale sharaxa muslim markuu axaadiisan qabanayo hadday noqoto riyaadka akhirkiisana waa soo arooriyaa labaad axaadiis iyo adkaar iyo dhammaanba uu kuba soo arooriyaa wejkana uu soo qaadaaye waxa ay say kuba jamciyaan waxa weeye ruuxan la ammaanayo haddii marka la eego yaqiintiisa iyo iimaankiisu dee nin uu xoog leeye uu yahay naftiisa layliyey oo dee bal matalan garasho weyn naftiisii intuu u leeyahay iyo waxyaalahan aan umuurahan laguba ammaanayaa aan kuba fidnoobahayn aan kuna kadsoomahayn naftiisuna waxaan aanay waxaanu mudan ugu sheekeynayn ama waxaan dee intuu cajabgeliyo adigu quruur xaggaan ugaba imanahayn ee haddii laba ammaano iyada axaadiidan bay ku xambaareene waa tan banaanee rasuulkii ilaahayna laba yimi oo jaa-is bay noqonaysaa dee haddaan welibana dee ruuxan kale aan dhib ugaba imanayn oo ruuxan kale dee mujaazafa iyo ziyaadi iyo waxaasi aanay jirin haddii laakiin ruuxii loogaba baqanayo umuuraha mid kaba mid ah ee waxa ay tahay waa taa nahyigaa hore aynu kuba soo aragnay dee wax toosan aanay ahayn bal axaadiisna ay noo dambayso oo bal markaa ta adigu aan ku jamcinaynaa waxa weeyaan axaadiisi madxigii hadday horta mujaazafa iyo ziyaada ku sugan tahay iyo wax lagu dardaray iyada taas ama ruuxani ha ku kadsoomaa mayaanu ku kadsoomayno dee shay waa kadib waa baan waana waxyaalaha inta badan aanu kaa mamaano mujaazafa hadday kuba sugantay ta waa taas haddii waxa weeyaan ruuxii mamduuxa ahaa icjaab iyo fidno iyo waxyaalahaasi ay meeshii looga baqanayo ama ay soo gelayaan waa kan laysu diidayo marka aanay mujaazafa ku sugnayn waa intii ruuxani kuba sifoobay uun gees kalena ruuxan loogama baqanayo taqwadiisa iyo iimaankiisa kaamilkaa yaqiintiisa fidno loogama baqanayo quruur oo kale loogama baqanayo ruuxani ruux dee waxaan ammaantan wax ku doonayo damc kaga jira aanu ahayn bal iyada taacaynkaasna axaadiisan kalea lagu xambaarayao waa taa jaa-iska noqonaysa oo bal matalan taas de waa umuurihii fitantiisa badan daraaddeed baa laynooguba diiday labada dhinacba dhibaata ay ugu sugantay maadaxayo mamduuxi haddii laakiin dhibaatooyinkaa laga aamin yahay jaa-is bay noqon axaadiisii rasuulka ilaahay dee baabkan kuba timina ama wixii kale dee dadkii aimada ahae lagu dayanaya ay yeeleen bal baabkan ahaana waata lagu xambaarayo xadaثna ibrahimu qaale xadaثna mحamadu بن فليح قال xadaثna أbي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أbي يuنuس mولى عائشhaةa أن عائشhaةa qاaلت bal xadiidkan ku yar daraya kolley hadallow yar yeeshay ama baabkan iska dhamayn doonaa un baabkan baan gaadhsiinaynaa sanadka imika cid danba uma qabanayo ibraahimkuna waa ibraahim mundirun abu yunuskan mawla caaishana magaciisa ma hayno laakiin waa nin siqo dee taabiciintii dhexe kaba mida caaisha kolley abu yunus mawla abu hurayratana waxaan filaya kitaabku ku sugan yahay ninkaa magaciisa waan garanaya sulaym ibnu jubayr baa la yidhahay abu yunus mawla caaishata waa ka xadiidkan inoo warinayo waa nin siqaa laakiin oo haalitha waxay tihi bal labada nin isdhalay markaan kusoo noqon moxamed ibnu fulex iyo aabihii kolley y ana caaishata caaisha ayaa qaalat waxay tihi istaadana waxaa idan dalbay rajulu nin ba calaa rasuuli llaahi salى allahu alيه wasalam rasuulka ilahi buu ka idan dalbay macnaa rasuulka ilahi guriguu joogaa oo caaisha gurigeedii nin baa dee albaabkii soo joogsaday oo is-idaankii buu laba yimi layna faray dee markaa guri aynaan lahayn aan tagna inaan la nimaadno faqaala rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilahi ninkii uu gartay wuxuu yihi bisa bnu lcashiirati ana cashiiro iyo reer inankood isaga u xumaaday akhulcashiiratina laftii waa kuba yimi dee ina cashiira ujeedadu waa nin qabiilo kaba mida ama cashiiro dee nin kaba dhashay waa ninka ugu xun oo cashiirada ninka uguba xun weeye taas buu rasuulka ilahi yihi falama dakala waa markii uu soo galay ayuu hasha lahu hasha lahu macnaa rasuulka ilaahi wejigii buu u furfuray weeyaan oo weji furfuran oo faraxsan buu ku qaabilay rasuulka ilaahi waa hasha lishay waa dee maalan waa inbasada lahu wartaax markuu ruuxii wixii dee uu markaa uu kuba farxee wejigiisa u furfuran yahay uba riyaaqo taas baa cibaarada ama ficilka laga cabira hasha lahu wanbasada ilayhi waa u furfurmay ujeedadu rasuulka ilaahay isagoo hadalkaa yidhi ayuu haddana weji furfuran oo debicsan oo dee ladifan buu ku qaabilay ninkii falama kharaja rajulu markii uu markaa ninkii baxay ninkii markuu baxay ayuu istaadan aakharu nin kale uu idan dalbay nin kalea yimi qaala markaa rasuulka ilah wuxu uhi nicma bnu lcashiirati intaa hore xadiidka bukhaari iyo muslim ba inooguma sugantay lakin tani waa ziyaado kitaabkeenani leeyahay kan dambe oo iyada xadiidkooda lamay socon haddii dee culimadan kitaabka ama dabisay takriijisay barhkood bukhaari iyo muslim sa kan aan haye uba tiriyeena waa qeybta hore weeyaan qeybtan dambe maaha nicma bnu lcashiirati rasuulka ilahi waa maanay cashiiro inankeed waa ninka uguba fiican waa nin fiican weeye falama dakala markuu soo galay lambasid ilayhi isaga dee si kii hore uu uqaabilay ee wejigii furfurnaa iyo bal taas oo kalea macna si caadi unbu uqaabilay taas ninkan waayo dee isagoo iimaankiisa iyo wanaagiisa niyo kuba daynaya kan kale waaba dee nooc culfo iyo bal soo jiidasho iyo bal taas iyo waa kamanbasada ila laakhari walam yahisha lahu umuu dee furfurnaan uma dee markaa istibshaarkii iyo wixii kaba muuqday ama dee adigu ee furfurnaan iyo taas ahayd xaggiisa kamay dhicin hasha lahu waa irtaaxa lahu iyo inbasada iyo dee istabshare kamaa hasha lilaakhari kii kale si adigu ku qaabilay uun si lamida kumuu qaabilin falama kharaja markuu baxay qultu waxaan ihi ya rasuul اllahi qulta lifulanin hebel waxaad ku tihi maa qulta wixii aad tidhi uma hashashta laileyh haddana markii dee weji markaa urursan oo ruuxan diidan iyo waxyaalahaas kumaad qaabiline weji furfuran baad kuma qaabishay waqulta lifulani maan qulta hebelna waxaad ku tihi wixii aad tidhi oo ah nicmo ibn اlcashiirati walam araka sanacta milahu kan sidii aad kuma samaysayna istiqbaalkii kaad kan ku samaysayna kumaad samayn kumaan aragado u sameeyey qaala wuxuu uhi caaishatu caaishay ina min shari الnaasi dadka kuwa ugu sharka badan waxaa kaga mida man utuqiya lifuxshi ruuxa afxumadiisa looga cararo looga dhowrsado ruuxa la yidhaah hadal xun baa kaaga iman iyo taas iyo waxyaalahaasee loogaba tago ayaa shar uguba badan bal adigu xadiidka markaan eegno qeybta hore ibn bisa ibn اlcashiira ama de uu rasuulki ilaahay yidhi ninkan barhkood waxay idhaahaan waa cuyaynt bnu xusnin ninkii la odhanaya waa nin reer madaxu ahaa kolkol lama odhan jira alaxmaq lmudaac oo dee reerkoodna ay adeecsanaayeen bal awqaadda qaarkeed madiine iyo kuba soo duulay markii dambena dadkii xoolaa badan xunayn kuba siiyey ahaa markii uu rasuulka ilaahay wafaadayee la ridoobay ee carab badani ridoodayna dadkii ridoobay ahaa walow markii dambe dee dib haddana loo soo qabtay oo isagoo asiira oo lasoo qafaashay abubakrin looba keenay bal waxay yidhaahaan barhkood ninkaasay kuba fasireen oy leeyihiin islaamkiisuba ninkaa dee islaam madkhuulu ahaa waaba kaa dibna u ridoobay markaa horena taas buu ahaa islaamkiisu markaa islaam dee la yidhaaho waa fiican yahay islaam haba daahirsadee muu ahaynba rasuulka ilaahay markaa hadalkaa wuxuu yidhi si uu dadka xaaladiisan ugu sheego waa dignino waa ta aan leenahay ruuxu hadduu ama fisqi daahirsaday ama xumaan kale lagu og yahay nasiixa ahaan iyo dadkii si loogaba digo lagu kadsoomin haddii loo sheego wixii uu kuba sifoobay xan ma noqonayso marka arrintu aanay tacyiir ahayne arrintu nasiixadan iyo dignin ay tahay ama iyada markan uu yimi rasuulka ilaahay qowlkiisa iyo ficil dee matalan hadal ka duwan kii hore muu odhan oo ninkii muu ammaanin oo waad fiican tahay iyo waad santay maad odhan ee arrinku muxuu yihin waa tad mudaaraad lagaba cabiro waa wejigaa furfuran buu kuba qaabilay oo dee ruuxii haddii la yidhaaho hebel inaga igdaaye waa kolley wuxuunu baan kala kulmaynaa hadal xun baan kala kulmaynaa waa kan rasuulka ilaah sheegay dadka ugu shar badan yahay marka waa mudaaraad waa ludfiga kalaamee bal dhici karta inay ruuxii soo jiidato inay soo dhaweyso iyo ta'aluf ay tahay arrinkaasu laba yime rasuulka ilaahay inna wejigiisii kamuu ammaanin wax hadalkiisii ka duwanna kumuu odhane soo gelidiisii unbuu dee wejigaa furfuran kuba qaabilay oo bal matalan arrinkani maha mudaahano mudaahano waa ruuxii oo xumaan laguma arkayo xumaantii laguma ammaano ama laguma sugo ee arrinku marka uu yahay shay dee bal matalan san imbisaadkan oo kale iyo wax kaloo laba mido si bal waxa weeye ruuxa diintiisa ay uba badbaado uu laba yimaado watay mudaaraad kaba cabiraane bal muhimku rasuulka ilaahay qowl ka duwan kii hore muu odhan muu ammaanin arrinku waa kii uun waana taa uu dadkaba uba sheegay ee laakiin waxay ahayd un arrinkani waa noocan dee yar soo dhowayntan ta'alufkan isaga iyo kuwii lamidka aya dadkii ajlaafta ahaa iyo acraabta kuwoodii engegnaaye kuwa bal munaafiqiintiibu waxaa wax ka duwan dee kasii fogba kula tacaamulayo isagoo og nifaaqooda iyo kufrigooda ayuu haddana dee bal matalan aanu hadal xun kuba odhanahayne bal waa ta'alufkii iyo taase laakiin dee qowlkii ka duwan muu odhan ama kan kale dee waa yar wanaagiisii unbuu rasuulka ilaahay kuba daayay un taasba weeye maaha macnuu inuu wejigii u ururiyey ee sida dee kan ta'aluf ahaan uu laba yimiyo soo dhaweynaya bal waxan inuu qalbigiisii kaba saaro isagii ulamuu iman un baabay tahay bal taa weeye kolle xadiidkana waa kaan sooba sheegnay macnihiisuna taasuu noqonaya wallah subxana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka